waxyaabaha uu bannaanka soo dhigay dagaalkii dhowaan ka dhex aloosmay dowladaha hindiya iyo baakistan salkana ku hayay xiisad xidhiir la leh mandiqadda xuduudeed ee kashmiir waa cilaaqada gunta dheer ee ka dhexayso maamulka yahuudda iyo xisbiga hinduuska ah ee haya talada dalka hindiya xiriirka ka dhexeeya sahayinada yahuudda iyo hinduuska hindiya ayaana ka gudbay mid iska taqliidi ah ama leh dabeecadda xidhiirada caadiga ah ee dhex mara dowladaha iyo dalalka waxa uuna noqday mid ay iskaga kaashadaan fulinta danahooda iyo mid ay ku huriyaan xiisado ay iyagu ka dhex arkaan masaalixdooda iyadoo ay dowladda hindiya doonayso in ay gacanteeda ku hubsato mandiqadda kashmiir qaybta ay iyadu ka taliso xilli ay sidoo kale ku andacoonaysa in ay dagaal kula jirta kooxo argagixiso ah kayaanka sahyooniga ah ayaa halkan fursad ballaaran oo ajandihiisa u adeegi karta ka dhex arkay wuxuuna kayaanka dardargeliyey xamalaad dacaayad fidin ah oo uu muqaawamada ka halganta falastiin ku tilmaamayo in ay yihiin kuwo argagixiso ah islamarkaana ku daaban kuwa ay hindiya kula dagaalamayso mandiqadda kashmiir dacaayadan ayayna aqoon-yahanada qaar ku tilmaameen mid lagu maadaysto tabardarrideeda iyo sidai ay xaqiiqada oga fog tahay darteed maamulka yahuudda ayaa arrintan waxa uu ka helay cilaaqo xooggan oo uu la samaystay dowladda hindiya taasi oo iskugu jirta mid amni mid siyaasadeed iyo mid caskari intaba wuxuu sidoo kale kayaanka saamayn ku yeeshay saamilayda siyaasadeed iyo kuwa warbaahineed ee dalka hindiya safiirka kayaanka gumaystaha ah u fadhiyo dalka hindiya ninka lagu magacaabo rovon caazir ayaa kaalin udub dhexaad ah iyo door lixaad lehba ka qaatay in uu maamulka yahuudda saamayn ku yeesho guurtida hindiya ee haysatalada xukuumadda new delhi isagoona hirgelinta hadafkiisan usii maray hadallada uu ka jeediyey warbaahinta ee had iyo goor isku xiraya kooxaha kashmiir iyo muqaawamada reer filistiin isagoona labadooduba ka dhigaya kuwo qalqalgelinaya jiritaanka labada maamul sardiyadan ama suurayntan uu dardargelinayay safiirka yahuudda ee hindiya waxaa sii bunbuuniyey shabakado tiro ah oo iskugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo warbaahineed oo taabacsan maamulka yahuudda islamarkaana uu ka dhex aasaasay gudaha dalka hindiya tallaabadan ayaana si gooni ah oga qayb qaadatay in ra'yul caamka dadka hindida ah loo jeediyo in xiriirka ka dhexeeya hindiya iyo yahuudda uu yahay mid lagula dagaalamayo waxay ugu yeereen argagixisada caalamka yahuudda oo dareemaysa saamaynta ay malaayiinta muslimiinta ah ee hindida ku leeyihiin talada dalkooda ayaa waxa ay xiriirka kala dhexeeya xukuumadda hinduuska ah ee hindiya oga faa'iidaysatay in ay ku jihayso aragtida reer hindiya ee ku aadan siraaca ka aloosan filistiin ee u dhexeeya soo duule gumaysto ah iyo dadkii xaqa u lahaa dhulkooda wariyayaal hindi ah ayaa loo soo safriyey dhanka maamulka yahuudda iyo magaalada caasimadda uu ka dhigtay ee talla abiib kadib markii baaq rasmi ah uu oga yimid dhanka maamulka yahuudda saxafiyiintan ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda yahuudda waxa ay kulamo la qaateen ciidanka yahuudda iyo saraakiishiisa waxay gunteen kulamo saxaafadeed waxa ayna soo bandhigeen aragtida sahayinada ee ka dambaysa gumaysiga ay ku joogaan dhulka filistiin waxaan oo dhanna waxaa loo sameeyey si loo jiheeyo qaabfikirka dadka hindida ah marka dib loo milicsado cilaaqada ka dhexayso maamulka yahuudda iyo xisbiga hinduuska ee xilligan haya talada dalka hindiya waa mid soo martay maraaxil kala cayn ah iyo fataraad kala jaad ah xiqbo ka mid ah taariikhdu waxa uu xidhiirka ka dhexeeya hindiya iyo maamulka yahuuddu ahaa mid aanan wanaagsanayn oo isqoonsi ku dhisan xilli kalena waxa uu soo gaaray inuu noqdo mid iska caadi ah oo ajanda la'aan lagu tilmaami karo ilaa ugu dambeenna ay labada dhinac ka yeesheen xidhiir siyaasadeed oo isbahwadaagsi dhinacyo kala duwan ah ku dhisan bartamihii lixdamaadkii ee qarnigii tegey ee labaatanaad ayay soo bilaabatay cilaaqada xilligan ka dhexayso maamulka yahuudda iyo dowladda hindiya xilligaasi ayuuna kayaanka sahyuuniga ah bilaabay in uu xidhiiro la samaysto axsaabtii lookalka ahaa ee u nasab sheeganayay hinduusiyadda oo ah mabda iyo qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha ku dhaqan dalka hindiya balse maamulka yahuudda ayaa fataraadkii ay dalka hindiya hogaaminayeen labada ra-iisul wasaare ee kale ah jawaahir laal iyo gandhi waxa uu wajahayay goosmo siyaasadeed iyo xirxirnaan xagga cilaaqaadka ah oo ay kula dhaqmaysay dowladda hindiya sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayuu soo ifbaxay isbeddelkii ugu weynaa kadib markii ay dowladdii hindiya ee waagaasi goosatay go'aanno dhammaystiran oo ah in albaabka cilaaqaadka loo furo maamulka yahuudda lalana galo heshiisye isku dhex yaalla kuwo siyaasadeed kuwo difaaceed iyo kuwo tiknolojiyadeed labadii xukuumadood ee waagaasi ayaana isku ansixiyey in ay dalxiisayaasha isweedaarsan karaan tan iyo markii uu xilka ra-iisul wasaarenimada ee dalka hindiya qabtay ra-iisul wasaaraha hinduuska ah ee naarayndara muudhi sannadkii labada kun afar iyo tobanka waxaa soo bulaashay cilaaqada ka dhexaysa labada jaanib duulitaan nowci ah oo taariikheed ayaana ku yimid xidhiirkii luudayey ee ka dhexeeyey dowladda hindiya iyo kayaanka gumaystaha ah sanadkii labada kun toddobiy tobanka ra-iisul wasaaraha hindiya naarayn daramuudhi ayaa booqasho rasmi ah ku tegey dhulka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah sidaasi ayuuna muudhi ku noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee hindi ah islamarkaana booqda magaalooyinka filistiin ee uu xoogga ku haysto maamulka gumaystaha ah ee yahuudda sanadkii labada kun sagaal iyo tobankana waxaa doorkiisa qaatay benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha dhiigyacabka ah ee maamulka yahuudda kadib markii uu isna booqasho rasmi ah kaga degay dalka hindiya laba sano un kadib booqashada muudhi ee maamulkiisa wixii intaasi ka dambeeyey hindiya iyo maamulka yahuudda ayaa noqday kuwo la isla falgeliyo isku siyaasadna ah had iyo goorna hal mowqif ka qaata dhacdooyinka siyaasadeed iyo xiisadaha dagaal ee dhex mara dowladaha majaalaadka sida teknolojiyadda amniga siyaasadda hub isweydaarsiga iyo arrimo kale ayayna si weyn iskaga kaashadaan xukuumadaha hinduuska iyo sahayinada tan iyo sannadkii labada kun afar iyo tobanka kadib markii ay bulaashay cilaaqada labageesoodka ah ee ka dhexaysa labadan maamul saddexdii dagaal ee ugu dambeeyey ee dhex maray hindiya iyo bakistan mar waliba waxa uu maamulka yahuudda iclaaminayay inuu garab taagan yahay dowladda hindiya isagoona taakula dagaal iyo tabantaabo siyaasadeedba la garab istaagayey xiisaddii u dambeysay ee dhex martay hindiya iyo bakistan taasi oo soo gebagabowday maalmo ka hor waxa uu bilowgiiba maamulka yahuudda sheegay in uu la safan yahay dowladda hindiya diyaarado badan oo daroonis ah islamarkaana uu farsameeyo maamulka yahuudda ayaana dagaalka looga soo riday dowladda hindiya